ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbaca barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol shan iyo tobanaad oo xiriir ah nusayriyada suuriya oo weerar daroonis loo adeegsaday ku qaaday maleeshiyaad gacansaar la leh dowladda turkiga ruushka oo ku hanjabay inuu beegsan doono xarun militari oo ingiriisku ku leeyahay ukraine hogaamiyaha militariga suudaan oo ankara kula kulmay madaxweynaha turkiga kooxda t b lf ee tigreega oo beenisay in dagaalyahano ka tirsan ay qeyb ka yihiin dagaalka suudaan iyo xubin ka tirsan alqaacida oo dagaalka khaza ku tilmaamay mid ku salaysan jiritaan ee aanu ahayn dagaal xuduudeed qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qeybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى النجوى
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol shan iyo tobanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee marinka khaza waxaan maanta oo arbaca ah kuna beegan maalintii laba boqol toban iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza iska horimaadyo culus oo ka dhacay bariga rafax iyo kooxaha muqaawamadu oo aqbalay qaar ka mid a qodobada heshiiska ay dhexdhexaadiyayaashu ka yihiin masar iyo qatar ciidamada yuhuuddu waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaano badan oo ku yaala marinka ghaza waxaana duqeymahaasi ku shiidiyey dadyow kala duwan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale diyaaradaha dagaalka ee yuhuuddu waxay duqeen bahalimaha sidoo kale ka geysteen madaarka jiidaa ghaza ee bariga rafax ku yaala waxay burbur xoogan u geysteen madaarkii iyadoo ay waxyeello soo gaartay qaar ka mid a dadkii halkaa ku sugnaa madaafiicda goobta ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada yuhuudda xaafadda assalaam ee bariga magaalada rafax iyadoo sidoo kale halkaas lagu soo waramayay inay ka dhaceen iska horimaadyo u dhexeeya muqaawamada iyo yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen goobo kala duwan oo ku yaala bariga magaalada rafax halkaasu ay ku shahiideen dad badan waxauna maktabka warfaafinta ee marinka khaza shaaca ka qaaday in yuhuudda ay beegsatay goobo ay ka mid yihiin isbitaallo iyo iskuullo ku yaala bariga rafax ila wareedyo dhakhaatiir ayaa waxay sheegayaan inay toddoba ruux ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo xoogan oo yuhuuddu ku beegsadeen deegaano kala duwan oo ku yaala marinka ghaza waxay sidoo kale beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda deegaano ay ka mid yihiin jabaaliya iyo sidoo kale deegaano dhowra oo kaabiga ku haya waxaana duqeymaha kala duwan ku shahiiday dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyn ka dhacday gudaha isbitaalka caafimaadka almacmadaani waxaa ku shahiiday toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyadoo ay dhanka kale shan ruux ku dhaawacmeen duqeyn xoogan oo ka dhacday guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala deegaanka nuseyraad ee bartamaha jiida ghaza dhanka kale ciidamada muqaawamada garabyadooda kala duwan waxay shaaca ka qaadeen in ay duqeymo xoogan ku beegsadeen saldhigyo ay ciidamada yuhuudda ka samaysteen deegaano iyo mandiqado ka tirsan magaalada rafax deegaanada ay duqeymaha ka geysteen ciidamada muqaawamada waxaa ka mid ah deegaanka karam abusaliim ee dhacabariga magaalada rafax waxaana ciidamada yuhuudda halkaas lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan fariisinna ay ciidamada yuhuudda ka samaysteen xaafadda ashowka ayay sidoo kale muqaawamada ku garaaceen sawaariikhda ay ugu magacdireen rajuum waxayna sidoo kale sheegeen muqaawamada in ay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ku beegsadeen gaari mikraaf ah oo ay wateen ciidamada yuhuudda kaasoo ku socdaalayay isla xaafadda ashowkaha ee magaalada rafax waxay sidoo kale muqaawamada madaafiic ku garaaceen goobahay xoogga lagu deegaameeyey yuhuudda waxaana weeraradaasi madaafiicda ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira geesta kale kooxaha waxa iska caabinta reer falastiin ayaa sheegay inay aqbaleen shuruudaha qodobada heshiiska ay dhexdhexaadiyayaashu ka yihiin dowladaha qatar iyo masar hogaamiyeyaal sar oo ka tirsan muqaawamada ayaa waxay xidhiir la sameeyeen amiirka waddanka qatar ra-iisul wasaaraheeda iyo sidoo kale wasiirka amniga ee waddanka masar waxayna ka dhawaajiyeen inay aqbaleen qodobada heshiiska u dhexeeya labada dhinac ee kale ah muqaawamada iyo yuhuudda qodobada ugu weynay heshiiska ayaa ah in dagaalka iyo duqeymaha muddada dheer ka soconaya khaza laga gaaro xabad joojin waarta maxaabiis isweydaarsi ay sameeyaan labada dhinac iyadoo dhanka kale yuhuudda ay guud ahaan ka bixiso marinka khaza islamarkaana gurmad bani aadamnimo la soo gaarsiiyo dadka ku dhaqan marinka khaza wadadan ay u banayaan ciidamada yuhuudda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadamnimo sida ay wararku sheegayaan heshiiskan ayaa mari doona saddex maraaxil oo marxalad kastana socon doonta afartan iyo laba maalmood marxaladda koowaad iyo heshiiska ayaana la filayaa in khaza guud ahaanteeda laga hirgeliyo xabad joojin kumeel gaar ah iyadoo dhanka kale ay yuhuuddu ka baxayaan qeybo ka mid ah marinka khaza gaar ahaan meelaha ay inta badan joogaan dadka barakacayaasha ah iyadoo ay diyaaradaha sahankii ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ay maalin walba toban saacadood oo xidhiidha ka maqnaadaan hawada magaalada khaza maalinta maxaabiis isweydaarsigana ay labiiyo toban saacadood ka maqnaan doonto hawada waxaa sidoo kale ka mid ah qodobadii hirgeli doona maalinta koowaadii heshiiska in dhammaan dadka barakacayaasha ay kusoo laabtaan deegaanada ay markii hore ka barakaceen sidoo kale waxaa deegaanada marinka khaza maalin walba soo gali doono lix boqol oo gawaarida xamuulka oo sida gurmed kuwaas oo konton ka mid ah yihiin gawaarida booyadaha oo sida shidaal si dib loogu kiciyo shidaalkaasi warshadaha iyo shirkadaha korontada ay intooda badan ka go-ay shidaalka iyo in sidoo kale dib loogu howlgeliyo isbitaalada u xidhmay shidaal la-aanta ka jirta awgeed arrintan ah in maalin walba ay lix boqol oo gawaari xamuula soo galaan marinka khaza ayaan ah mid socon doonta inta uu heshiiska jiro maalinta saddexaad ee heshiiska waana kadib markay muqaawamadu ay sii deysa saddex ka mid ah maxaabiista yuhuudda ciidamada yuhuuddu waxay si dhamaystiran uga bixi doonaan wadada al-rashiid iyo sidoo kale wadada salaaxuddiin ee magaalada ghaza iyo sidoo kale waxa ay burburin doonaan dhammaan fadhiisimaha iyo saldhigyada ciidamada yuhuudda ay ka samaysteen deegaanada marinka ghaza tan iyo markii ay kusoo duuleen ee toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay marxaladaas waxaa sidoo kale guryahooda iyo deegaanadooda kusoo laaban doona dadka barakacayaasha ah iyadoo aysan maamulka yuhuudda wax xub iyo duqeymo aysan adeegsanin sidoo kalena ay gawaarida gurmadka kasoo galaan wadada al-rashiid maalinta labiyo labaatanaad ee heshiiska waana markii ay muqaamadu sii deysa kalabar maxaabiista rayidka waxay ciidamada yuhuudda iskaga insixaabi doonaan bartamaha marinka ghaza agagarkanid saarim iyo alkuweyti iyo sidoo kale mandiqadaha dhac xuduud beynaadka iyo dhanka bariya wadada salaaxuddiin ciidamada yuhuudda ayaana si dhamaystiran u burburin doono saldhigyada iyo xarumaha ay ka samaysteen halkaasi dadka ka barakacay waqooyiga marinka ayaana kusoo laaban doona deegaanadooda dhanka maxaabiist isweydaarsiga waxay marxalada koowaad soo dhammaanaysaa iyadoo ay muqaawamadu sii deysay soddon iyo saddex maxabuus kana kooban wax dhintay iyo wax nool oo micnaheedu yahay in muqaawamadu ay dadka dhintay sheegaan meelaha ay ku aasan yihiin sidoo kale waxay sii deynaysaa muqaawamada haweenka rayidka iyo kuwa ciidanka waxay sidaasi la mida sii deynaysaa caruurta ay da-doodu ka yar tahay sagaal sano iyo dadka ay da-doodu ka weyn tahay konton sano iyo dadka xanuunsan marxalada labaad ee heshiiska waxaa guud ahaan khaza ka hirgeli doona xasilooni waarta waxaana magaalada khaza ka dhammaan doona guud ahaan ciidamada yuhuudda iyadoo ay istaagi doonto xabadda iyo howlgallada ay wadaan ciidamada saynada yuhuudda waxaana kusoo hari doona xabsiyada muqaawamada ragga ciidanka iyo kuwa rayidka ah ayna dhici doonto heshiis kale oo lagu kala bedelan doono maxaabiista baaqiga kuwa yuhuudda iyo muqaawamada marxalada saddexaad oo ina socon doonto si la mida maraaxilihii koowaad iyo tii labaad afartan iyo laba maalmood waxaa marxaladani qabsoomi doona arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin in muqaawamadu ay keeni doonto ama meele ay ku tilmaami doonto meydadka dadka maxaabiista yuhuudda ee dhintay xilliga ay gacantooda ku jireen iyadoo dhanka kale ay dib u bilaaban doonto dhismaha magaalada ghaza waxayna dhismaha magaalada qaadan doontaa in ka badan saddex sano ilaa iyo shan sano inta uu dhismaha socdo waxaa dib loo soo celin doonaa goobaha manfiqada caamka leh ee burburay inta uu socday dagaalka iyo duqeymaha burburinta ah waxaa dhanka kale si dhamaystiran u dhammaani doono go-doonka ay maamulka yuhuuddu ku hayso magaalada ghaza heshiiskan oo haatan laga rajo qabay inuu hirgalo ayaa waxaa garwadeen ka ah qodobada ay muqaawamadu aqbashay haatanna kasoo shaqeeyey dowladaha masar iyo qatar iyo sidoo kale waxa ay ugu yeedhaan qaramada midoobay yuhuudda ayaa dhankeeda waxay cadaadis ku aadan inay aqbasho heshiiskani kala kulmaysaa dowladda maraykanka oo ah dowladda ugu weyn ee taageerada dhan weliba asiinaysay ciidamada yuhuudda inta uu socday dagaalka wax war a oo ku aadan heshiiskan ilaa haatan kama soo bixin yuhuudda waxa ayna weli halkooda ka wadaan ciidamada saynada yuhuudda duqeymaha isdabajooga ay ku beegsanayeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka ghaza iyadoo ay maalintii shalay gudaha u galeen magaalada rafax kuna dhawaaqeen inuu bilowday howlgalka ka dhanka magaalada rafax kaasoo ay sheegeen inuu qeyb ka yahay dadaalada lagu soo furanaya maxaabiista يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka ku dhowaad shan iyo toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday suuriya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka nuseeriyada bashaar al asad kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyaad gacansaara leh dowladda turkiga saddex iyo toban askari oo ku jira hogaamiye ciidan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyntan oo ay diyaarad nooca daroonka isqarxiso ah taas oo ka dhacday baadiyaha magaalada cirfiin ee dhacda gobolka kurdistaan ee dalka suuriya ilo wareedyo maxalli ah kusugan mandiqada ayaa soo sheegaya in hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda fayluuq shaam oo lagu magacaabo abuuhilaal iyo laba ka mid a ilaalidiisa lagu dilay duqeyntan laguna dhaawacay toban kale waxay wararku tibaaxayaan in dhaawacyada loo qaaday xarumaha caafimaadka ay maleeshiyaadka ku leeyihiin magaalada cifriin ee dalka suuriya si loola tacaalo xaaladooda caafimaad ilaa iyo haatan ma jirto wax warar ka soo baxay nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad kaasoo ku aadan duqeynta la sheegay in diyaaradihiisu ay ka fuliyeen gudaha suuriya dhanka kale dowladda ruushka ayaa ku goondisay inay beegsan doonto bar military oo u k ay ku leedahay dalka ukrein iyo meelo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa cadaysay in xukuumadda moscow ay gantaalo ku garaaci doonto goob military iyo hub dagaal oo dowladda ingiriiska ka yaala gudaha dalka ukrein iyo meelo ka baxsan ukrain kadib markii xukuumadda kiyef u adeegsatay dagaalkay ruushka kula jirto hub ay farsamayso xukuumadda london hadalkan goondiska ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa imaanaya kadib booqasho uu ku tagay dalka ukrain wasiirka arrimaha dibadda ee u k ninka lagu magacaaba david cameron isagoo booqashadiisa inta uu ku joogo ukrain sheegay in xukuumadda kiyef ay xaq u leedahay iska caabinta weerarada ruushka sidoo kale cameron ayaa tilmaamay in london wax shuruudo iyo digniino ah aanay ku xireen sida ukrain u isticmaali lahayd gantaalada ay ku hubaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa lagu sheegay in ay u yeertay safiirka u k u fadhiyo ruushka ninka lagu magacaabo naygaalkaasi oogana digtay in xoogaga ukrain u adeegsadaan dagaalka uu ruushka kula jiro h u b ay farsamayso dowladdiisa hadday arrintaas dhacday mooska suuragal tahay inay beegsato xarun weliba oo ay leedahay u k islamarkaana lagu farsameeyo hubka ruushka ayaa kol sii horeysay cilaamiyey inay qorshaynayso howlgal hor leh islamarkaana ay ku horumarinayso hubkeeda nukleerka ah si loogu togaayo hadallada iyo falalkaan wanaagsaneyn ee ka soo baxaya madaxda galbeedka gaar ahaan faransiiska u k ama ingiriiska ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda ruushka dowladda shuuciyadda ah ee ruushka ayaa xilligan gacanta ku haysa dhowr gobol oo ka tirsan ukrain aqalka kremlinka oo cilaamiyey in gobolladaas ay ka mid noqdeen waxaa ugu yeeray dhulka ruushka geeska kale hogaamiyaha militariga suudaan ayaa magaalada ankara kula kulmay erdogan hogaamiyaha golaha sare ee suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa la kulmay madaxweynaha turkiga erdogan labada madaxweyne ayaa isla gorfeeyey sidii turkiga u qayb qaadan lahaa xasilinta xaaladda gobolka gaar ahaan tan suudaan al burhaan waxa uu dalka turkiga ku sugnaa ilaa iyo maalintii sabtidayna dhaaftay isagoo marka hore dalka u tagay si uu u qayb gali lahaa aaska wiil u dhalay oo shilmooto u geeriyooday gudaha dalka turkiga dhimashada wiilka kadib waxaa kulmay labada hogaamiye war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda suudaan waxaa lagu sheegay in ankara iyo khartuum ay iska kaashan doonaan danaha labageesoodka ah ee labada waddan kulanka waxa uu diiradda saarayaa xiriirka labageesoodka ah iyo iskaashiga labada waddan ayaa lagu yidhi war murtiyeedka ka soo baxay xukuumadda suudaan dalka suudaan waxaa ka taagan xaalad xasiilino daraa tan iyo bishii abril ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka taasoo salka ku haysa damaca siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda mucaaradka r s f iyo xukuumadda suudaan ee u hogaamiyey al burhaan dadaalo nabadeed oo lagu heshiisiinayay labada dhinac ayaa gebi ahaanba fashilmay ugu dambeyntii t b l f ayaa beeniday in ciidamadeeda ka dagaalameen suudaan maamulka ku-meel gaarka ah ee ka dhisan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa beeniyey in ciidamadiisu ay ka qayb galeen colaadda ka dhex taagan ciidamada militariga suudaan iyo kuwa r s f ee taageerada ka helaya imaaraadka carabta bayaan ka soo baxay t b l f ayaa lagu sheegay inuusan sal iyo reatoona ku lahayn eedda loo soo jeediyay ee ku saabsan in ciidamadiisa ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada militariga dowladda suudaan oo hogaamiyo jenaraal cabdulfataax al burhaan war-saxaafadeedka oo ka soo baxay hogaamiyaha t b l f ayaa lagu sheegay in eedaas ay tahay mid ay jeediyeen taliska dagaalyahanada kooxda loogu yeero r s f ee dagaalada kula jirta militariga ay wax kama jiraan tahay t b l f na uu yahay xisbi siyaasadeed kooxda r s f oo hogaamiyo jenaraal maxamed xamdaan doqlo ayaa sheegtay in militariga suudaan ay dagaalada kula jiraan ay yihiin kuwo ku shaqaysta murtasaqo ajaaniib ah iyagoo si gaar ah ugu eedeeyay in kumanaan ka tirsan ciidamada t b l f ay ka dhinac dagaalamayaan ciidamadaasi maamulka ku-meel gaarka ah ayaa arrintaas ka gacan seeray isagoo sheegay in shacabka tigreega iyo kuwa suudaan ay yihiin kuwo deris ah oo muddo dheer wada degnaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
waa hagaag xubin ka tirsan alqaacida ayaa dagaalka khaza ku tilmaamay mid ku salaysan jiritaan ee aanu ahayn dagaal xuduudeed warbixin ku aadan maqaal ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaa soo jeedinaya walaalkeen muxsin xasan mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaa baahisay maqaal uu qoray xubin ka tirsan alqaacida oo lagu magacaabo saalim ashariif kaasoo cinwaan looga dhigay dagaalka khaza waa mid jiritaan ee ma ahan mid xuduudeed maqaalka oo dhinacyo badan taabanaya ayaa soo bandhigaya xaqiiqooyin ku saabsan sahaayinada yahuudda ah ee bishii toddobaad oo xiriir ah gumaad iyo xasuuq ku haya muslimiinta khaza ee ay khudlaamiyeen walaalahooda ku diinka ah sahaayinadu waa halista ugu weyn ee maanta haysata basharka wayna ka halis badan tahay tataarka naasiyadda iyo hinduuska waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay halistii ugu weyneed taariikhda ee basharka soo marta waxay sahaayinadu beddeshay fitradda uu allah ku abuuray aadanaha iyadoo ka dhigtay dadka kuwa addooma u ah shaydaanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab inkastoo cadowga koowaad ee yahuuddu leeyihiin ay yihiin muslimiinta haddana qoraagu wuxuu tilmaamayaa in haddii ay ku guulaystaan gumaadka muslimiinta ay sahaayinada birta ka asli doonaan cid waliba oo aan iyadu hoos imaanayn gaar ahaan buudiyiinta iyo hinduuska isagoona intaa ku daray in xurgufta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee hadda dhex maraysa ay bilow u tahay siraaca militari ee lama huraanka u ah inuu dhex maro dhinacyadaas waxaa kutubtooda ay weyneeyaan ugu qoran yuhuudda inaanay mudnayn cid kale inay sii joogto dunida xadna aanu lahayn damacooda basharka inta iyagu kasoo hartayna waxay ku tiriyaan xayawaanaad isugu jira kuwa horar ah iyo kuwa la rabaayadeen karo tanina waxay ka dhigan tahay in siraaca ka dhanka ah sahaayinada uu yahay siraac jiritaan oo aan lahayn saanqaaf iyo xuduud soo celisatoona ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan saalim ashariif wuxuu sii raaciyey hadalkiisa laakiin waa shacab loo carooday oo hoogay arrimuhuna uma dhici doonaan sida ay iyagu rabaan siraaca ay kula jiraan muslimiinta ee ka socda dhulka ambiyada oo ay khazo ugu horeysana waa loolan jiritaan ee ma ahan loolan xuduudeed saanqaaf soo celiyana ma jiro kala duwanaanta dhinacyada dagaalamaya iyo farqiga u dhexeeyana waa mid ballaaran ileen waa loolan ku dhisan hanuun iyo hidaayo marka laga eego jaanibka muslimiinta marka dhanka sahaayinada laga fiiriyana waa loolan isla weynin iyo kibir ku dhisan marka laga hadlaayo sahyuuniyadda iyo yahuudiyadda wuxuu qoraaga maqaalka saalim ashariif tilmaamayaa inaanay jirin farqi sidaasi u weyn oo badi yahuudda iyo qabaa'ilkooda ay sahyuuniyad noqdeen laakiin ay jiraan qabaa'il aanan badnayn oo yahuud ah kuwaasoo aan usoo hijroon falastiin sidaasoo ay tahayna waxay dhammaan ka siman yihiin colaadda ka dhanka ah muslimiinta waxba ma soo kordhinayso wadahadal lala galay yahuudda waana waqti lumis ilaan ballan iyo wacdi midna ma lahan wadahadal lala galana wuxuu sii siinayaa waqti ay gumaad kale ku geystaan masiiradooda taariikhda ayaana ka warramaysa mustaqbalkooda nebi muuse oo ku dhex barbaaray labada weji dhexdooda allana uu ilaaliyey gacmihiisana wuu sabab ooga dhigay mucjisaad waaweyn shacabkiina ka xoreeyey fircoon ushiisana ku dilaaciyey badda sidaasoo ay tahay ayaana haddana waxaa isku taagay yahuuddii dibiga caabuday mana ka xoroobin fasahaadkoodii ilaa markii dambe ay tiiha ku dhinteen waa ree banu israa'iil dadkan oo ah kuwii allah uu carooday isla markaana lacnaday qalbigoodana engegay allah wuxuu yidhi فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين mid ka mid ah asaaliibta dhagaraysan ee ay sahaayinada oo wakiil ka ah yahuudda isticmaalaan sida maqaalka ku qoran waa inay u dhowaadaan madaxda iyo dadka awoodda leh iyagoo adeegsanaya hanti laaluush iyo dumar waxaana ay kaga gol leeyihiin in ay ka dhammaystaan madaxdaasi wax waliba oo ay yahuuddu doonayso tani waa midda u suuragelisay inay gacanta ku dhigaan qaraarka iyo go-aanka madaxda reer galbeedka gaar ahaan dalalka awoodda leh ee ingiriiska iyo maraykanka mu'asasaadka ugu caansan ee sahaayinadu ka dhistay reer galbeedkana waxaa ka mid ah hay-adda aibag taasoo laaluushta madaxda ameerikaanka ah cidda ay doonaysana ku fangaraysa doorashooyinka madaxtinimada si ay ugu soo baxdo si kooban go-aanka dalalka maraykanka yurubta galbeed gaar ahaan madaahibta buruutiistaha waxay gacanta ugu jirtaa sahaayanada qof ka mid ah muslimiinta oo ku riyoon karo inuu arrinkaasi bedelana ma jirto weliba iyadoo badi hogaanka dalalka islaamka iyo madaxda carbeed ay adoonsato sahyuuniyadda codka fiitooga ayaana ah dallada dhiigi cabyada yahuudda u sahlaysa inay ku kacaan gaboodfallada wuxuushnimada ah ayaa lagu yiri maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab uuna qoray saalim ashariif mid ka mid ah tusaalooyinka muujinaya in sahyuuniyadda majaraha u hayso hogaanka maraykanka iyo reer galbeedka sida qoraagu tilmaamayo waa siday u ihaaneysteen biden oo ah madaxweynaha maraykanka kaasoo xitaa awoodi waayey in gurmadku sheeg uu gaarsiiyo reer khaza oo uu ka gudbiyo marinada kuna qasbanaaday inuu dusha sare kaga daadiyo diyaarado militari marka laga hadlayo dagaalka khaza wuxuu qoraaga maqaalku tilmaamayaa in netanyahu u arko fursad uu ku dabooli karo dharbaaxadii gaartay maalinkii toddobada oktoobar uuna ku ballaarin karo daa'irada siraaca si uu u gaaro mandiqada oo dhan kaasoo xitaa ugu dambeyn ay dhici karto inuu isku bedelo dagaal caalami ah oo ka holca guud ahaan caalamka laakiin natiijadu ma noqon doonto sida uu netanyahu jecel yahay marka loo yimaado doorka ay dowladda maraykanka ka ciyaarayso xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta khaza wuxuu qoraaga maqaalku tilmaamayaa in maraykanka uu afghanistaan ka bartay darsi ah inaanu si toos ah ugu lug yeelan dagaalada taasi beddelkeedana uu taageero siyaasadeed iyo mid militariba la garab istaaga cidda uu wato tanina waxay ka baajinaysaa in meeydaanka dagaalka noolasha askar iyo saraakiil ameerikaan ah uu ku waayo inkastoo dhiigicabka netanyahu uu isku howlayo in maraykanka uu soo geliyo dagaal furan oo ka dhaca mandiqada haddana radulficilka maraykanka kama badna kii uu ka sameeyey ukraine xitaa howlgallada ka dhacaya badda cas ee lagu beegsanayo maraakiibta maraykanka ingiriiska iyo yuhuudda waxay maraykanka iyo reer galbeedku ka badin waayeen inay cagajugleeyaan waxaana ku riixaya isagoo u cabsi qaba saldhigiisa militari ee jabuuti maadaama uu u dhow yahay mujaahidiinta yemen iyo soomaaliya ayuu leeyahay qoraaga maqaalka ay baahisay mu'asasada assaxaab ciwaankana looga dhigay dagaalka khaza waa mid jiritaan ee ma ahan mid xuduudeed ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرف